shixnadii u horreysay ee tallaalka covid sagaal iyo toban ee barnaamijka covakis ayaa soo gaaray waddankeena soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ilaa saddex boqol oo kun ayaa la sheegay inuu gaarayo tallaalkan oo loo qaybi doono gobollada dalkeenna sida ay sheegtay dowladda imaanshiyaha iyo hirgelinta tallaalka covid sagaal iyo toban ee oxford oo ah tirada saddexda boqol ee kun waxa uu gaari doonaa shaqaalaha safka hore ku jira iyo dadka kuwa ugu nugul ee ku nool muqdisho iyo weliba gobolada kale ee dalkeena soomaaliya soomaaliya waxa ay ka heshay xarunta caalamiga ah ee covakis in ku filan tallaalka ugu yaraan labaatan boqolkiiba tirada guud ee dadka soomaaliyeed kuwaas oo lagu gaadhsiin doono tallaalka wejiyo kala duwan ujeeddada covakis waa in la daadajiyo horumarinta iyo weliba soo saarista tallaalka covid sagaal iyo toban iyo weliba in la xaqiijiyo in dal walba oo caalamka ka tirsan uu si siman oo cadaalad ah uu u heli karo tallaalka dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si joogta ah markaasi wadahadallo iyo dadaalo ugu jirtay si loo kordhiyo qoondada tallaalka covid sagaal iyo toban loona gaarhsiin lahaa bulshada inteeda badan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya marwe fawsiya nuur abikar oo ka hadlaysay tallaalka maanta muqdisho la keenay ayaa waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay sugaysay tallaalkan islamarkaana la geersiin doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka u nugul xanuunka covid sagaal iyo toban
in soomaaliya ay hesho tallaalka tallaaladii ugu horeeya afarta mid waayo waa uga mahad celinayna waxay soo gaartay saakay oo taariikhda tahay lix iyo tobankii maarjo oo ahayd maalintii kayska ugu horreeyey soomaaliya laga helay dadaal dheer waa ku guulaysanay qaybtii ugu horreysay inay imaado waxaan rajaynaynaa qaybo badan oo aad ugu sii badan inay imaado iyadana waxaan rabaa oo kale inaan khaasatan u mahad celiyo shaqaalaha caafimaadka meel allaala meeshay soomaaliya ku joogaan dadaalka ay galeen nafti ay badbaadiyeen intii naga dhimatay allah u naxariisto sabar allah naga siiyo cudurkan waa cudur dilaa tallaalka waxyaalaha ugu horreeya oo looga horteegi kara cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waayo laakiin mar walbana niyadda iyo lagu haayo maanta waa shan iyo toban maalintii laakiin berri uu tallaalka bilaabanaya ayaa lix iyo tobana oo ay maalintii lix iyo tobanka yacni kayskii ugu horreeyay laga helay raalli ka ahaada xusuusta inta soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa in marka hore tallaalka lagu bilaabo dadka shaqaalaha caafimaadka oo frontline workers ah oo marka hore iyaga bixinaaya adeega caafimaadka dadkii ay u adeegi lahaayaan inaan ka dhowrno waajib i saaran waayo inaan ka fekerno bulshada siday horumarinta u kala leedahay waan ku dadaalaynaa intaan imaaday inaan si cadaalad oo ilaahay nagu ogyahay inaan u qaybino marba kala mudnaanta kuwale aan soo hormarino ilaa aan ka gaarayno inta ugu badan bulshadeena inaan gaarsiino waa muhiim in tallaalka uu la socdo wacyigelinta in la kala dheeraado in afka la xirto in gacmaha la iska dhaqo in adeeg caafimaad la raadsado mar allaala markii qofka uu dareemo calaamadkii cudur kadib markii uu xanuunka covid sagaal iyo toban uu ka dilaacay soomaaliya bishii februari laba kun iyo labaatan waxaa la diiwaan geliyey sideed kun sagaal boqol afartan iyo lix kiis oo markaa la xaqiijiyey in uu ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana ku jira tiro dhimasho gaaraysa saddex boqol afartan iyo sagaal sida ku xusan warbixinta isbuuclaha ah ee ay soo wada saaraan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka adduunka ee w h o